gobolada kala duwan ee soomaaliya iyo dhismaha dowlad goboleedyadu ayaa ahayd arrin ay ahayd in la garab wado laakiin dowladda federaalka ayaa gabtay kaalintii ay ku lahayd marka la eego dhanka dardargelinta guddiga samaynta xuduudaha kaasoo aan weli magacow rasmiya gelin islamarkaana dadkii u tartami lahaa ay qoosaskooda soo gudbisteen brofesor yaxya cali ibraahin oo ka mid ah dadka aqoonyahanada soomaaliyeed ayaa muranka ka taagan xuduudaha dowlad goboleedyada koonfurgal iyo gobolka banaadir waxa uu sheegay inuu bilow u yahay isqabsi ku aadan xuduudaha dowlad goboleedyada dalka haddii aysan dowladdu siyaasad cad ka yeelan arrintaas oo aysan tejin brofesor yaxya waxa uu qarirayaa oo uu sheegayaa in lama horaan ay tahay in la diyaariyo siyaasad cad oo dhammaanba wajahaysa qaybaha kala gedsan ee soomaaliyeed si loo gaaro yoolasha laga leeyahay in soomaaliya nidaamka federaalka si rasmiya looga hirgeliyo waraysi arrintaasan kala yeelnay ayaan brofesor yaxye la weydiiyey waxay ka dhigan tahay isqasrigan cusub ee hadda soo baxay dabcan khilaafka noocaana wuxuu horodhac u yahay waxa soo socda oo systemkan loo xuduudeyn doono dowlad goboleedyada dalka ee aadka sida aadka usoo badanayo horodhac waaye labada gobol xuduudkoodii wuu samaysnay ra-yu usamaysnay haddana laakiin haddana xuduudaha noocaana loo yaqaano xuduudaha aan aan tooska u muuqanin oo wax derbiya iyo wax aysan jirin meesha ay waxaan ka bilaaban ay ku dhamaanayaan haddana soorin guud ayaa jirto marka waxaa loo yaqaana imaginary line ayaa dhacaya meeshaas linekaas marka hadba qolo walba siday u turjumato waaye laba arrimood ayaa arrintani ay u tahay tusaale maantay lana rabaa soomaalidu inay aada u fahmaan waxaa jira dowlad goboleedyo badan oo xuduudahooda aada isu galaan arrintaas ayayna dowladda kolley insha allah jawaa jawaabay ka bixin doontaa oo aada u adkaan doontaa in in in la yidhaahdo gobol hebelna halkaan uu ku egyahay qolo walba waxbay sheeganaysaa sababahaasa u dhacday iyadoon la sameynin weli guddigii xuduudaha iyo federaalka in dowlad goboleedyadii ay samaysmaan samayskaas arrintaas ay samaysantay waxay keenta marka in maanta cidina aysan ogeyn meesha ay ka taliso cidda kale intay uga darsoomayso iyo intay isduldhacaan waxaan anigu aan isleeyahay haddii aysan dowladdu siyaasad cod ka yeelanin caqabado badana ka dhalan karo arrinkan hadda shabeellada hoose iyo gobolka banaadir ay isku haystaan waxay sababi kartaa in gobollo badan oo dalkaa sidaas oo kale hawsha arrimahooda u bilowdaan oo hadda xuduudihi iyadoon la gaarinba laisku sii qabsado gobolka banaadir waxa uu uu sheeganaya inuu xaq u leeyahay inuu dhulka asaga uu ka taliyo shabeellada hoosena sidoo kale waa iyaguna waxay leeyihin annaga xaq ule inaan ka talino taasa marka waxay keenaysaa in lasoo ciidan aruursado oo dowladda federaalka aheyd gobolka banaadir weli waa federal waa magaalo madaxdii dalka weeyaan weli isagoo federal cid u sheegatay oo qaadatay ma jirto laakiin haddana waxay keenaysaa gobolka laftirkiisa waxuu xaq u leeyay inuusan ogolaanin in cid kale ay ka taliso qolada kalena wax xaq u leeyihin ayagu meel ay ka taliyan aysan cid kale sheegin arrinkani marka waa ka weyn yahay dadka hadda isku haysta oo shalay iyo maantay bilmatel ciidamada isu aruursanayay waa ka weyn yahay wax bilmatel ciidamada amniga qaranka ama militariga iyo loo diro oo ay cid inta meel intay ku duulaan qoladaas ay iska baxdo biridama ayaguna ay soo duulaan waa qadiyad la rabo soomaaliya oo dhan inay ka hadasho mana ahan tan shabeellada hoose gobolka banaadir kaliya ee dalkao dhan a u baahan maxaa yeelay waa in la helo khubradii mustaqbalka linekaas dhigi laheed gobollada iyo maamulahooda meeshay ku egyihiinna caddayn lahaayeen waay indeed waxaaba lasii yaab leba oo dadku ay aada uga hadlayaan xuquuqaadkii qaran iyagoon weli la meel saarin in laga hadlo mataqaanaa weliba dhulka intiisa badan weli dhul dadlyahawa waxaa laga yaabaa nin dhulkiisii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay siisay waktigeedii la siiyey in maantay qolo kale ay sheegtay dhahaan maya annago ayuuna hoos yimaadaa cid lahna ma jirto marka sabtekeeda waxay u baahan tahay sharciyad guud in laga soo saaro marka arrimaha dhulka iyo sohdimaha soomaaliya waa arrimo xasaasiya waxayna u baahan yihiin khuburo heer caalamiya artificial border oo ka jirana ma aha soomaaliya gudaheeda waana